wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim oo ay wehelinayaan agaasimaha waaxda ganacsiga iyo warshadaha iyo agaasimaha waaxda warfaafinta ayaa waxa ay kormeer shaqo ay ku tageen xaafadda kulmis halkaasi oo ay ka socoto caratuur taasi oo lagu samaynayo daanta webiga shabeelle kormeerka waxaa qayb ka ahaa maamulka xaafadda kulmis iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda fulinaysa mashruucan guddoomiyaha xaafadda kulmis ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in goobtaani la caratuuro arrintaanna waxaa aad iyo aad aan aga mahad celinaya ilaahayga mahadda leh teeda kaleente madaxweynaha hirshabeelle mudane cali oo arrintaani noo suurtigeliyey taasi oo noo soo martay gobolka iyo degmada iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka taaseeti hadda waxaa nala jiro markaa wasiirkiia nala jiro iyo wafdi uu hogaaminaayo maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay ka aniga ahaan guddoomiyaha xaafadda kulmis ah cawada wixii ka dambeeya waan hurdayaa maxaa jira dheh arjana dalfayuuma ama imbangamenta of the riiba waxay wax weyn ka taraysaay gobolka degmada iyo xaafadaha oo ku yaallo aaggan taasi oo muhiimnoo ah markuu webiga biyo keeno waxaan wadnaha farta ku haysanahay in biyahaasi ayna geersiin karaan khatar oo fatahaado oo dhibaato ay leedahay sida meelaha qaarkood oo buqda ka buqday intana marka aad bay waxay u ahayd laciif meel aad iyo aad oo laciif u ahayd hadda maanta waxaa noo suurto gashay in arrintii oo carrituurkii iyo dhismihiisii iyo howlihiisiiba in aan soo gabagabayni ayna ku socdeen ama ay ku dhammaadeen si wanaagsan ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku dadaalayaan sidii caratuur ay ugu samayn lahaayeen goobaha uu ku jilicsan yahay webiga wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle waxaa farxad ah oo farxad u ah inay maanta soo gabagabowday hawshii caribuurka lagu samaynayo xaafaddan kulmis mitir ayuu ahaa runtii farxad ayay noo tahay in caribuurka arkiisina weyn lagu sameeyo dhagaxaan iyo shubkaana lagu sameeyo si aysan micnaha u jilcin aaday farxad noogu tahay maxaa yeele xaafadda kulmis webigana taaguu ahaa iyadana god ayay ahayd waxaana imaan kartay khatar naf iyo maalaa inay dhacdo aadaan ugu faraxsannahay waxaan maanta kala wareegaynaa kambanigii hawshaan waday munad kambaniga munad waxaan leenahay shaqadii aad qabatay aadaad ugu mahadsan tahay maanta ayaan kala wareegaynaa waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo hay-adda faw oo mar kasta wasaaradda beeraha iyo waraabka garab istaagan oo la shaqayso oo arrimaha caribuurka hadday noqon lahayd kanaalada hadday noqon lahayd arrimaha horumarinta beeraleyda hadday noqon lahayd gacan naga siiso waxaan leeyahay aadaad u mahadsan tihiin waxaan kula dardaarmaa guddoomiyaha iyo shacabka tuulada xaafadan colmis inay ilaashadaan wixii loo qabtay dhaqaalo badan ayaa ku baxday wakhti badan ayaa la geliyey waxaa loo baahanyaa marka inaa ilaadsataan dhagxaantaan meesha iyo shamaytada lagu sameeyey waxay difaac u tahay buurkaas weyn oo laydin sameeyey inaad arrintaas idu ilaashataana loo baahan yahay guddoomiye aadaa ugu mahadsan tahay waxaanu kugu wareejinanaa dhismihii la sameeyey iyo shaqadii la qabtay inaad adigu maanta laga bilaabo aad mas-uul ka tahay xafiddo aadaa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu